waxaan rabaa in aan ka qayb galo ummadii hortayda cambaaraysay go-aankii maxkamadda soo saartay arrintaa iyada waa arrin naxdin leh waxaan la yaabanahay waktiga hadda aan joogno waxaan sii soconnaa lix sano oo isku hubto oo abaar ah waxyaalaha ilaahay caladiisa ay sababahayana inaan annaga horseedno waa arrin la yaab leh arrintaas annaga haddaan nahay dadka muslimka ah muslimka kolkaan leeyahay soomaalina maaha carabna maaha waa wixii ilaahay caabudo oo ilaahay diintiisa iyo qowlkiisa rumeeyo ayaa muslim ladahaa arrintaa waan cambaaraynaynaa maxkamadda waddankana waxaan leenahay waxa waddanka dhibahayo ama aan waxba ka jirin ha iska dhaafto hana ka noqoto xaakinkii waxaan leenahay mar labaad ha ku dhawaaqo oo dadka kenya ha maqashiiyo arrintaa faashaxada ee in la sheego ummadda la maqashiiyo ay xaaraanta tahay ilaa maxkamadda waddankaa iskale waddanka wuu diidan yahay asaga ninkuu sheega aniga ma garanayo marka waxaan ka baryay xaakimkaana ha ka noqdo waxaa kale oo aan baarudow mahad u celinay khudbadii madaxweynaha oo maanta aan dhegaysanayay tilmaantaas hayada waxaa inta ka hor soo maray madaxweynihii dhaalin harmoy la dhihi jiray annaga oo state house joogno oo xisbiga kaanuga oo marti u ah isagoo shiinaha iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo socdaal ku soo maray iyo wuxuu nooga warramahaya dhaqamadooda oo waxyaalo oo bini-aadanka xaaraan ka ah oo diin ahayn inay ku dhaqdaan yaan lagu dayanin buu ku yiri marka waktigaasaa na laga waaniyey oo hadda madaxweynihii amkaa jooga uu waaniyey maxkamadda meelay kasoo qaadato ma garanayna annaga marka waxay la tahay maxkamad kasta oy noqotaba waddankan dad badan oo kala duwan baa ku nool diimo badan baana la caabudaa laakiin wax allaala wixii laleeyahay diin waxay ka imaatay meel fulaan oo laka sahayo xataa haddii la nasaqay waa gaarkeeda laakiin qofna qof ha guursato midna min ha guursato madaxweynaha asagoo dad ka quslinaya hadda wuxuu yidhi bilcaanta hadday isguursato ragga intuu bilcaan ka heli bilcaankana intay rag ka heli waa arrin lala yaabo marka arrintaa waan kasoo horjeedaa waan cambaaraynaynaa dadka bini-aadanka ina waxa ilaahay xarimay waa inay ka fogaadaan waxyaalaha dhibaatooyinka cudurada iyo naloogu salladahayo gaajada iyo cudurada aan daawo lahayn indiya loo carari iyo balbalaayaa loo keeloolaya waa waxaas oo kaleeto marka aniga waxaan leeyahay aniga oo gacan siinayo dad alla dadkii hortay cambaareeyey waan la cambaarayn dadkii hortay madaxweynaha u hambaliyeyna waan u hambaliyey iyo baarlamaanka oo ka dooday kulligo marka waxaan leenahay waktigan oo khatarba ku jirno oo abaar aan weligeed la arkin oo waxyaalihii qiyaamaha in loo dhow yahay na tusayso dadka inay iska ilaaliyaan gobolkan joogo gobolkan geeska africa ee bariga africa oo kenya ha iska fiiriyo wax alla wixii sabab weyn oon ku halaagmana keeni kara wabillahi tawfiiq